asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal habeen wanaagsan oo kulanti wacan qodobada warka idinkugu haynana waxaa ka mid ah labaatan iyo sagaal qof oo kenya ugu geeriyootay caabuqa covid nteen ee saacaday la soo dhaafay bulshada ku nool islia oo rajo wanaagsan ka muujiyey xiriirka kenya iyo soomaaliya ra-iisul wasaare rooble iyo wafdigiisa oo dalka soomaaliya dib ugu laabtay maanta caalamkana kooxda taalibaan oo ku dhow caasimadda kabul ee dalka afghanistan kadib markay la wareegeen magaalooyin dhowr ah intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka caawa ugu doorka roodh waa habeennimo jimcaha taarikhduna ay ku beegantahay saddex-iyo tobanka bisha sideedaad ee labada kun koob iyo labaatanka haatanna ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran shacabka ku nool xaafadda isliya ee nairobi ayaa rajo wanaagsan ee ka muujiyey inuu hagaagi doono xiriirka kenya iyo dalka soomaaliya yuusuf gaas ayaa warbixintan islii nooga diyaariyey kadib muddo uu mugdi ku jiray xiriirka ka dhexeeya dowladaha kenya iyo soomaaliya waxaa toddobaadkan dhexdiisii booqasho rasmi ah ku yimid dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble iyo wafdi ballaaran oo uu horkacayey iyada oo si meeqaamkeedu aad u sarreeyo loogu soo dhoweeyey magaalo xeebeedka mombasa halkaas oo kulamo foolka foola uu kula yeeshay madaxweynaha dalka mudane uhuru kenyatta wadahadallada kadib labada dowladood ayaa ku heshiiyey dib u soo celinta guddiyo wadajira oo ka wada shaqayn doona sidii loo hagaajin lahaa calaaqaadka ka dhexeeya labada dowladood haddaba dadweynaha ku nool xaafadda isliya ee deegaanka kaamukunji ee magaalada nairobi ayaa si aada u soo dhoweeyey booqashada ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya uu ku yimid dalka iyaga oo ku baaqay in labada dowladood ay ka wada shaqeeyaan danaha labada dal sida amniga ganacsiga iyo ka wada shaqaynta danaha guud ee labada dowladood magacaygu cabdiqaadir cali axmed waxaa weeyaan xidhiirka ra-isul wasaaraha imaatinkiisa amase maaragtay xidhiirka uu ra-isul wasaaruhu sameeyey maasha allah waan soo dhaweynaynaa xidhiirka labada dowladeedna waan soo dhaweynaynaa waxaanu arkaa wax weyn inay ka imaanaysa saan ilaahay ka rajaynayno labada dalba way isu ooman yihiin labada shacabna way isu ooman yihiin waxaan rajaynayaa saan ilaahay ka rajaynayno malaha xun ma fiicna malaha wanaagsan baa la qaataa madaxweynaha maxamed cabdullahi farmaajo iyo ra-isul wasaarihiisu inay si wada jir ah oga shaqeeyaan bulshada danaheeda labada dowladood waxay og yihiin baa jira uusan ogeyn shacabku danta shacabka iyo danta dalka ah waa in laga wada shaqeeya labada wadanba nin walba dan buu wataa waxaa weeyaan nin walba dantiisa inuu hirgashado oo dantiisa u hirgasho yaa fiican wixii maaragtay midmadowga dhexdooda ku jirana ay ka waxaysmaan sida hadda soomaaliya oo kale waxaa lasoo hadal qaaday badii lama taaban ayaa layidhi barnaamijka badda lama lagama hadlayo meel kaleu yaalaa maxkamad buu jiraa waxa weeyaan marka barnaamijyadan kale ee bulshada ah ee wax walbaba leh ee cilaaqaadkii leh ee ganacsigii leh ee qutul daruurigii bulshada ah baa ugu muhiimsan arrinta aan leeyahay aniga calashaan inuu ra-isul wasaaruhu ka shaqeeyo wadankan calashaan waddankeena hadda kenya in wax loo soo dhoofiyo waddankeena soomaaliya isagana loo dhoofiyo wixii ay bulshadii isdabamarsato bulshadu qaalaha ku kaca qaalahuna ku kobcaa kenya waa harkii la harsanayey soomaaliya waa isagana waa harkii la harsanayey muhiimaddu waxay tahay shaksi bersonaali ah interestigiisa inuu fiirsado waa laga fiican yahay shaksi walba waa inuu fiiriyo interestiga danta guud ruux walba meeshiisuu ku dhargay kenya iyo soomaaliyaba marka danta guud mar walba ha la fiiriyo gaar ahaan siyaasadda iyaga ka dhexaysa aniga waxaan dhihilaa dhexda ha ka saaraan maxaa dan ah waa in la yidhaahdo oo bulshadan u daran bulshadiina iyo bulshadaanada bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhahdaa dhowr ibraahim rashiid ra-iisul wasaaraha wuxuu ku imaaday inuu labada dalawanaaga uu sameeyo xiriir wanaagsanna uu ka dhexeeyo ayuu rabaa inuu sameeyo maxay ahayd dadku waa dad u eheel ah waa la wada dhashay waxaa la rabaa inay maxaa lihi derisnimada uu sii wanaajiyo faa'iidooyinka waxaa kamid ah deris wanaag amniga inuu hagaajiyo amniga maxaa lihi derisnimada iyo amniga waa wada dhasheen maxay ahayd waa in laga hagaajiyo taas ayaa fiican haa uu ka baxaya wuxuu oga baxaya deris wanaaga haddii la hagaajiyo uu ka baxaya madmadowga faraha badan uu ka baxaya maxayd aad bayna u fiican tahay ra-iisul wasaaraha imaashidiis aad baan ugu qanacsannahay haa waa ila tahay inay soo celin doonto mugdigii meesha ku jireen inay ka saari doonto labada dal ganacsigii ka dhexeeyey iyo wada shaqayntii ka dhexeeyey inay dib usoo celin doonto waxaa kamid a labada dal waxa iskaga xiran inay ka wada shaqeeyaan waxaa kamid a amniga kamid a waxaa kamidoo kaleeta ganacsiga kamid a waxaa kamid a xiriirka kamid a guud waxyaalo badan baa iskaga xiran labada dal inay ka wada shaqeeyaan oo soo celiyo loo baahan yahay dib loo soo dabaalo dib loo soo celiyo u baahan dhinaca kaleete ganacsigii labada dalna mugdi baa galay asna inay mugdigii laga saaro labada dal waxaan ugu baaqayaa inay wada shaqeeyaan inay mataqaanaya ganac xagga ganacsiga ka wada shaqeeyaan inay amniga ka wada shaqeeyaan waxyaalo badan oo adiga labada dal ka wada dhexeeya horey uga soo dhexayn jiray inay dib usoo celiyaan oo ka wada shaqeeyaan isku soo wada duubo kenya iyo soomaaliya waxaa ka dhexeeyay xiriir qoto dheer kaas oo dhowaan mugdi galay booqashadan ayaa la filayaa in ay soo noolayso calaaqaadkii nairobi iyo muqdisho yuusuf gaas star f m nairobi
dhanka kalena siday shacabka ku nool xaafadda islii deegaanka kamkuunji uga baraarugsan yihiin halista uu leeyahay caabuqa koronafirus maryan tawane ayaa warbixintani ku eegeysa wasaaradda caafimaadka ee dalkani kenya ayaa kiiskii ugu horreeyey ee cudurka covid sagaal iyo toban dalka ka diiwaangelisay saddexii tobankii bishii maarso labada kun iyo labaatanka kaas oo laga helay muwaadin u dhashay dalkani kenya oo kasoo safray magaalada london dowladda dalkani kenya oo kaashanaysa wasaaradda caafimaadka ayaa soo saartay tallaabooyin dhowr ah oo loogu hortegayo faafidda caabuqa korona kaas oo faraba-an ku hayo caalamka tallaabooyinka lagu xakamaynayo faafidda cudurka ee wasaaradda caafimaadka soo saartay ayaa waxaa ka mid ah xirashada afxirka in hal mitir la kala fogaado iyo bandowga habeenkii oo guud ahaan dalka ka jiro haddaba waxaan mikrofoonka la dhex maray shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafadan islii ee magaalada tani nairobi oo iga warbixiyey sida ay ugu baraarugsan yihiin halista cudurka covid sagaal iyo toban anigoo axmed xuseen cali kuna nool xaafadda islii waxaan dadka soomaaliyeed iyo ummadda kaleba aan ku baraarujinayaa xanuunkaa xun ee covid nneteen inuu aad ugu faafay dhibaato badanna uu ku hayo dadka dadkuna wax u dhimanaya iyo wax guryaha jooga ay yihiin marka waxaan ku baraarujinayaa in ay afka dadku xidhaan iskana ilaaliyaan dhistanistkana ay ilaaliyaan sidaa daraaddeed waxaan jeclahay in maaragtay si wanaagsan loo taxadaro layskana baadho oo dhakhaatiirta iyo la tago cusbitaallada ciyaar ciyaar bay u haystaan inta badan inay ku baraarugsaneen baad waxaad arkaysaa iyadoo laysugu soo gelayo hoolalka afku ayna u xidhnayn baad arkaysaa iyagoo toban toban meesha u fadhiya aad arkaysaa markaa dhib badan baa meeshaa ka jira marka qof markaad weydiisana waxay leeyihiin waa qadar ilaah dee qadar ilaah way jirtaa laakiin taxadar baa lagu yidhi waxaa lee waana abuur baa ka horraysay marka dadkan soomaaliduna waa taxadarkoodu aad iyo aad buu u yaryahay marka waxaa lagu baraarujin karaa iyadoo wacyigelinta aad loo badiyo dadkana laysu keeno lagana wada hadlo wixii dhiba ee jira xanuunkan dad badan baa u leeday haddana waxaan maqlay adduunyada wuu ku soo labakacleeyey xitaa dadkii la tallaalay ayuu ku dhacay baan aad iyo aad aan ilaacadaha uga dhegaystay markaa arrinku waa sidaa weeye bismillaah magacay waa cabdikaafi faarax cumar dee dadku soomaaliyeed koley dee cudurka inuu jiro ayaga way og yihiin wayna ogsoon yihiin si wanaagsan bay u baraarugsan yihiin walow laakiin dee shuruudaha muxuaha covid nneteen aysan ku dhaqmin la dhawo kala fogaada ha isku imaanina ha issalaamina dadka soomaaliyeed bar waxaa u malaysaa inaysan aysan aaminsanaynba inuusu jiro corona virus waayo waxay isleeyihiin dad muslim aan ahnay corona naguma dhici karo dee corona adduunkana qof muslimna ay gaalla labaduba ku dhici karaa laakiin dee way buraarugsan yihiin haddana sida saxda ah uguma taxdiraan ugumana dhaqmaan wixii la faray soomaalida dadka markii la yidhi kala fogaada meeshay kala fogaan lahayeen way isku soo dhowaanayaan way isku imaanayaan way issalaamayaan dadka waxaa la yidhi gacmaha dhaqada qof markuu cunto cunayo ka gacmaha ma dhaqanayo markuu soo kaco wejiga ma dhaqanayo isma nadiifinayo faysmaaska qofka ma xiranayo waxaa laga yaabaa sanka kale inuu ku xirto afkuusa ku xidhan hadda aniga kula hadlay faysmaaskaas waxaan u xirtaa kelimarka askar arko mar kalena ma xirto xaqiiqada marka laga hadlo laakiin dadka badanaa waayo dadka bahalka soomaaliya wuu dhibe naftu u keenay marka saa darteeda waxaa keentay inuu cudurka bato maxamed cumar waa lagu baraarugsan yahay inta badan dadka way ku baraarugsan yihiin laakiin dad badanoo maxaa jira hadda macnaha egaa fiirso macnaha oon cudurkan aan saa u tixgelinayn oo u malaynayna macnaha oo inuu jiro oo ku dhahayaan macnaha cudurka ma jira lakiin cudurka si ahaantiisa egaa la fiiriya hadda wuu jiraa oo macnaha waa bulshada fara ba-an buu ku hayaa marka waa in laga digtoonaado marka saas bay ilata daane kuleyto waxaas ana daaanta egaan fiiri aan hadda maamulka gaaris baan ka imaaday oo reer gaaris baan yahay markaa meeshan aan imaaday horta nadaafad darro badan oo baahsan horta yaa meeshan xaafadan ka jirta kala badan markaan fiiri xaafadan islii maadaama hadda townka aan tegin marka kala badan nadaafad darrada ka badan kala badan currada way ka dhashaan marka taa la agligeed kalaba iyo dadka shacabka oo ku baraarugsaneen darteed baa keenaysaa macnaha in cudurka uu macnaha uu faafo oo macnaha oo dadka isku aaminaadkooda isku dhawaashadooda istaabashada islaanta badan marka saas bay ilata maskarka marna waa la xirinayo markii oo suuq dadka meelaha bulshada la joogo waa la xirinaya haddii oskaligaa tahay dee waxa waaye ilaahay baa caafimaadka bixiya anaga waxaa naga dhaadhacsanay inaas caafimaadka ilaahay bixiya maskarnaas waxba reebaynin maadaama ay saa tahay markaad kaligaa meel aad joogto inaas aas aaryada aad iska furto markii aad dad bulsho aad meel oo layskugu imaada oo meelaha layskugu imaada aad joogtana in la xirta anaga waxa waaye maskax ahaan saas ay ila tahay wax naga dhaadhacsan waxaa waaye caafimaadkan ilahay hakeen cudurkan ilahay baa keen way ku baraarugsan yihiin way dadaalayeen maaragtay maxaa la haystaa maskarada dadku ay kala fofog yihiin marka way dadaalahayaan iyadoo guud ahaan dunida ila daalaadhacayso ka hortaga faafidda cudurka coronavirus dowladda dalkani kenya ayaa waxay dadaallo fara badan ku bixinaysaa sidii ay dalka ugu ciribtiri lahayd caabuqa corona walow ay shacabka kenyaanka ay u muuqdaan kuwo iska dhiga tiraya baaqyada kasoo yeeraya wasaaradda caafimaadka ee lagu xakameynayo faafidda cudurka
kadib markii baaritaano lagu sameeyey dhacaan dhan tobanku toddoba boqol lixdan iyo afar waxaa dalka laga helay caabuqu dhan kun afar boqol soddon iyo toddoba ruuxa celcelisaan hereerka covid nteen ee dalka maanta waxay marayaan toban iyo saddex dhibic afar ee boqolkiiba waxaana fayraska ka soo kabsatay kun konton iyo lix iyadoona ay u dhinteen labaatan iyo sagaal kiisaska guud ee dalka wadar ahaan waxay marayaan laba boqol toban iyo sideed kun toddoba boqol toban iyo saddex halka bogsada guud ay marayso laba boqol iyo kow kun konton iyo afar dhimashada guudna waxay maraysaa afar kun saddex boqol iyo laba ismaamulada laga diiwaan geliyey nairobi ayaa hogaaminaysaa afar boqol sagaashan iyo lix ayaa laga helay naakuru ayaa kusoo xigtaa boqol soddon iyo sagaal halka boqol iyo kow laga helay kiambu boqol kiisna mombaasa lixdiyo toddoba kiisna muranga konton iyo saddex kiisna ismaamulka waasingiishu halka afartii toddoba kiisna machakos afartan iyo afar kiisna kajiado soddon iyo afar kiisna embu soddon xaaladood kirinyaga labaatan iyo sideedna taitataveta saddex iyo labaatanna kilifi laba iyo labaatanna nandi halka toban iyo sagaal kiis kitui min toban iyo toddoba kiisna laamo iyo meru halka min toban iyo shan kiisna ismaamulada kale ah laikipia iyo baringo min toban iyo afar kiisna marsabit iyo nyandarua ee si lamid ah busia halka toban iyo laba kiisna migori min kow iyo toban xaaladoodna naarog iyo nyeri si lamid ahna turkana toban kiisna gaarisa sagaal kiisna kakameyga min toddoba kiisna ismaamulada kale ah tarakaniti tranzoya siaya iyo elge ee marakwet min lix kiisna bomet iyo kisii halka shan kiisna tanariva afar kiisna bungoma min saddex kiisna ismaamulada kale ah viiga kirijo min laba kiisna homabay sielo iyo sidoo kale kisumu min hal kiisna ismaamulada kale ah kuwaale makwene iyo westbocot hogaamiyaasha muslimiinta ee dalka ayaa cambaareeyey hadal uu jeediyey xildhibaanka deegaanka gaarisa township aadan bare ducaale mister ducaale ayaa xilli uu waraysi siinaya telefishinka maxalliga citizen waxa uu xisbiga o d m la barbar dhigay kiniisadda katoliga xildhibaanka ayaa xusay in o d m ay la mid tahay goob cibaado ay cidna ka hadli karin hadalka mudanaha laga soo doortay deegaanka gaarisa township ayaa loo fasirtay inuu ula dan lahaa hogaamiya o d m rayla odhinga golaha qaran ee ka tala bixiya arrimaha islaamka kabnag oo fadhigoodu yahay ismaamulka mombaasa ee gobolka xeebta islamarkaasina oo guddoomiye u yahay sheekh juman gaw ayaa sheegay in hadalka mister ducaal uu muujinaya ixtiraam la-aanta diimaha kale sheekh juma ayaa xuseyn kiniisadda katoliga loo aqoonsan yahay diin islamarkaasina diinta islaamka ayna faraysaa inaan ixtiraamno dhammaan diimaha kale waxau intaasi ku dara in la isbarbar dhigaa xisbi siyaasadeed iyo kiniisadda katoliga ay ka dhalan kartaa cadaawad u dhexaysa muslimiinta iyo masiixiyiinta dalka hase ahaatee sheekh ngaw ayaa xusay in siyaasaddu aysan mar walba micnaheedu ahayn in siyaasigu qof aflagaadeeyo marka uu hadlayo xildhibaan aadan bare ducaal ayaa dhankiisa qoraal uu soo saaray iskaga fogaya eedeynta loo jeediyey waxa uuna sheegay inuu dhaliilay xisbiga o d m balse uunan u dan lahayn kiniisadda ducaal ayaa tilmaamay inuu yahay qof diila oo ixtiraam u hayaa diimaha kale
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka
haatanna dhanka soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo wafdigiisa ayaa dalka soomaaliya dib ugu laabtay kadib booqasho saddex maalmood ay ku joogeen dalkani kenya ra-iisul wasaare rooble ayaa dalka kenya kula kulmayey madaxweynaha dalka mas-uuliyiin kale jaaliyadda soomaaliyeed ee kenya iyo wakiilada beesha caalamka oo uga warbixiyey xaaladda guud ee dalkaasi iyo hanaanka ay u socoto doorashooyinka maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo wafdiga u hogaaminaya ayaa waxaa garoonka ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda soomaaliya maamulka gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin kale markab ahaabid ganacsi ayaa kooxaha burcadbadeeda soomaalida waxa ay weerareen xilli uu marayay meelo ka mid ah xeebaha dalka soomaaliya isaga oo waday agab ganacsi oo aada u fara badan ururka ganacsiga ee badaha u k war ka soo baxay ayaa waxaa lagu sheegay in markabka iyo shaqaalihiisa ee burcadda isku dayeen inay afduubtaan ha yeeshee eebid qabaan oo ay ka badbaadeen weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay meel boqol nijkol meels waqooyi beri u beegan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaana markabka gelbiyey ciidamada nato oo ku sugnaa xeebaha soomaaliya sannadihii lasoo dhaafay ayaa waxaa aada u yaraaday weerarada burcadbadeeda soomaalida ha yeeshee weerarkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maalmihii lasoo dhaafay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ka doodayeen amniga badaha dalka soomaaliya kooxda hubeysan ee taalibaan waxay qabsadeen caasimadaha goboleed ee qalad tarangooda bul el alam virus kooh qala el naw lashkargaa saacado kadib markii ay qabsadeen magaalooyinka xirad iyo kandarahaar waxay ilaa ay hadda gacanta ku haysaa toban sideed caasimad goboleed oo ku yaala guud ahaana dalka afghanistan wararkii ugu dambeeya ay sheegaya in kooxda taalibaan ay si aada ugu sii dhowaanaysa caasimada dalkaasi ee kabuul madaxweynaha mareykanka joy biden ayaa ergey gaar oo matalaya waddankiisa u diraya dalka etoobiya si uu gacan uga geysto soo afjaridda dagaalada saameeya gobolka tigraay tan ayaa imaaneysa iyadoo walaaca laga muujinaya xaalad bani-aadanimo oo ka dhalata isku dhacyada la taliyaha aqalka cad ee dhanka amniga jega sullivan ayaa shaaciyey safarku jeffrey veltman ku tegaya etoobiya waxa uu dhanka kale dowladda etoobiya iyo kooxda xoreynta shacabka tigrey t b l f u soo jeediyey inay heshiis gaaraan sagaal bilood kadib xilliga ay dagaaladu bilowdeen sullivan ayaa qoraal uu soo dhigay twitter-ka ku sheegay in dagaalada ay ka dhasheen dhibaatooyin iyo kala qaybsanaan sidaasi awgeedna etoobiya aynan caqabadaha ka jira uga soo kabsan karin isku dhacyo waxa uu qoraalka ku sheegay in dhinacyada ishaya ee etoobiya laga doonayo inay sida ugu dhaqsiyaha badan isugu yimaadaan miiska wadaxaajoodka dhanka ciyaarahana caawa waxaa dib u furmaya horyaalka ingiriiska oo muddo laba bilood ah xirna caawa kulamada loo ballansan yahay horyaalka ingiriiska iyo dhankaasi laliga centerdhe iyo dhanka jarmalka waxay ka leeyihiin kooxda brentford iyo arsenal ayaa caawa mar kale lagu furaya horyaalka premier leaga ingiriiska ee brentford ayaa dhowaan kasoo dallaacday dhankaasi ee championshipka ingiriiska iyadoona caawa wajahaysa kooxda arsenal laliga cented ee spanishka kooxda valencia caawa waxay wajahaysa getave halka kooxda brusia montapilieg iyo sidoo kale bayamunich ay is arki doonaan caawa horyaalka jermany bundesligaha dhanka france league one lorient caawa waxay soo dhoweyneysaa kooxda monaco